iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey si weyn looga dareemayey kulayl aan caadi ahayn oo aad xaddhaaf u ah magaalooyinka waaweyn ee somalilan islamarkaana isbeddelka cimiladu uu saamayn toosa iyo midda damba ku yeeshay kana muuqdo deegaanka iyo noolaha kala duwan ee somalilan haddana waxaa muuqda in weli ay jiraan dadaallo laysku dayayo in bulshada lagu fahamsiiyo ilaalinta deegaanka shanta bisha juun laga soo bilaabo sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo labaiyo toddobaatankii waxaa dunidu ay isla qaadatay inay noqoto maalin caalamiya oo la xuso islamarkaana bulshooyinka caalamka lagu baraarujiyo muhiimadda deegaanka iyo ilaalintiisa qaar ka mid a aqoon-yahanka somalilan ayaa u sheegay warbaahinta muhiimadda ay leedahay iyo taarikhda ay xambaarsan tahay iyo ujeeddada laga leeyahay maalinta xuska deegaanka sida uu sheegayo maxamed cabdilaahi oo ah aqoon-yahan bartay arrimaha deegaanka maalintan markaa waxaa lagu talagalay sida caadigaa in lagu xuso maalinta deegaanka adduunka iyadoo shaqooyin logu talagal in la qabto maaha maalintu dadyogeen way khalad fahmeen dadku waxay u haystaan uun xus inta laisugu yimaado hudheel iyo meel kadibna hadal laga jeediyo maaha maalintu sidaa ee waxa weye maalintu inay noqoto maalin shaqo oo maalinta deegaanka adduunku ujeedadeedu ugu weyn waxa weeye in wacyigelinta deegaanka la sameeyo sidoo kale dhulkii iyo arladiina lagu ilaaliyo ama deegaankii aan lagu soo celiyo oo waxa weye deegaankii lagu ilaaliyo taasoo marka ay keenayso waxqabadkeedii in dadka shaqo qabtaan oo hadba halkudhigga la qaatay oo shaqo ah oo ficil ah in maalmaha shanta juun iyo afarta iyo maalmaha ka horraysa o dhanba iyo mataqaanaa wacyigelino ah doodo ku saabsan maalinta deegaanka adduunka in la qabto taas marka waxay keenaysaa in la weyneeyo maalintan oo waxa weeye halkudhigguna noqdo wax mataqaanaayey laga midhodheliyey marka shaqo la qabto waxaas yeelanaya halkudhiggi inkastoo somalilan ay ka mid tahay deegaanada iyo dhulka inta badan laga xuso maalinta deegaanka islamarkaana hadda uu muuqdo diyaargarow haddana waxaa si gaara xusid mudan in wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada somalilan ay xulanaysay in dhulka buuraha ah xuska munaasibadda lagu qabto iyadoo sannadkii hore lagu qabtay buurta gacanlibaax ee gobolka saaxil agaasimaha waaxda deegaanka aadan axmed xasan ayaa u sheegay warbaahinta ujeeddada laga leeyahay in magaalooyinka dibadda looga saaro munaasibadaha lagu xusayo juun shanteeda maalinta deegaanka wasaaradda duurkan sanadkan waxa ay xusi doontaa maalinta deegaanka adduunka iyadoo ay qaban doonto xus aada u weyn xuskaasoo qorshaha hadda aanu qorshayna uu yahay inaanu ka dhaco gobolka awdal oo saad la socoteen laba kun labiy labatanki waxaan ku qabanay buurta gacan libaax sanadkan waxaanu geynaynaa gobolka awdal buurta la yidhahdo libaaxley ujeedadeedana ay tahay libaaxley waxaa ka shaqeeya mashaariicda ay dowladdu maalgeliso oo dhan maay haydaa maalgeliya dowladdaa maalgelisa saamayn weynna somalilan oo xagga xagga soo noqosha dhulka ah marka dadka waxaan tusaynaa in in baktiga muuqda saamaynta muuqata ee deegaanka la soo celiyey au dalku u baahan yahay in deegaanka la soo celiyey halkaa tusaale ugu tegayna wax kale u tegi mayno marka waxaanu qaban doonaa haddii ilaahay noo activitiyo shaqooyin ku saabsan dib soo celinta dhulka xaalufay berbeesh baa halkaa laga samayn doonaa haddii ilaahay hidmo meelaha ku dhow ee weliba aan dhirta lahayn waxaa laga samayn doonaa activitiyo xagga nadaafadda ah waxaa laga samayn doonaa haddii lahayd musoo qorshuu yahay in la qabto restoration dhulka ciidda ah in la qabto maalinta ole laga dhigo marka somaliland si weyn ba uxusi doonta haddii lahayd wasaaraduna ayadaada u qaabilsan dalka in xagga arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada sida caadiga ah halkudhegi ayaa la qaataa maalintan caalamiga ah waa kan mar kale aqoon-yahan maxamed cabdilaahi yuusuf oo isdultaagay xuska sanadkan halkudhega la qaatay iyo ujeeddada laga leeyahay waxa weeye maalintan waxaa loo aastay shanta juun sanad walba in waxa weeye la qabto sin ognahay labadii kun iyo koob iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo labaatankii waxaa tobankii sanaba dhikadba waxbaa aad xoogga loo saaraa oo tobankaa sanaba hal shay inay ku wareegtaa loogu talagalay labada kun iyo koob iyo tobankii ilaa labaatankii waxaa la qaatay biodiversity kala duwanaanshaha noolaha taasoo tobankaa sano xusiskii dhacayay biodiversityga ama kala duwanaanshaha noolaha inuu dhinac ka soo gelayaan laga soo bilaabo dhikadkan waxa weeye imka ku jirno oo ah labadii kun iyo koob iyo labaatankii ilaa labada kun iyo soddonkan waxaa la qaatay ecosystem restoration oo ah dib u soo celinta arlada ama dhulka taasoo loogu talagalay markaa tobankaa sano in uu mataqaana ku wareego ecosystem restoration oo dhikadka ilaa labada kun iyo soddonka laga gaadhayo hadba inta deegaankii iyo dhulkii dib loo soo celin karayo halkudhigga loo qaato waxa weeye labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaa la qaatay halkudhigga ah waxa weye soo celinta dhulka oo ah land restoration saxarowga oo ah distritification iyo adkaysiga abaaraha khadar maxamed cakule v o a hargeysa